العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وأفسح ألسنتنا وسدد خطانا واجعل اللهم التوفيق وسداد حظنا دائما وأبدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم ثم ما بعد waxayn insha allahu tacaala u ballansanayn maanta muxaadaro runtii aada u qiimo badan sida wad ogsantihiinna ciwaankeedu ahaa almar'a wa xaaluha fii ramadaan waxaana insha allahu tacaala maanta muxaadarada marti inoogu ah innaguna aynu muxaadarada laftigeeda marti uga nahay shiikheenna fadiilati sheekh almis sheekh yaxya xaaji ibraahim insha allahu tacala isaga ayaan kusoo dhaweynayaa ilahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanana in alla subxaanahu wa tacala hadalka uu inagu anfaco isagana alla subxaanahu wa tacala uu miisaanka xasanaadka u saaro falyatafadal ishaykhu mashkuuran majuura بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبادة المرأة المسلمة في رمضان قبل مسلمة دعاه يو آم، عبادة ذا سيدا يوجد لهيد آم، بشا بشا رمضان muqadimo aynu samayn doonnaa haddii ilaahay idmo kadibna waxaynu geli doonnaa bisha ramadaan soonka fadligiisa iyo bisha ramadaan fadligeeda iyo dadka sooma inta qaybood ee ay u qaybsoomaan iyo sida ay kale yihiin waxaa dhammaantiin wada ognahay adduunkan aynu ku noolnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu abuuray inaanu ahayn kii aynu ku waaraynay daarulqaraar inaanu ahayn baynu wada ognahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala socdaalka aynu u soconnaa oo socdaal dheer ah maalintu ilaahay subxaanahu wa tacaala aabbaheen nebi aadan calayhi salaam abuuray ilaa inta aynu ilaahay la kulmayno waa socod dheer waxaanay waxaanu u qaybsamaa ama waxa uu maraa socdaalkaasi shan marxaladood oo kala duwan ayaynu marnaa marxalad walba xaal gooniyay leedahay marxalad walba duruuf gooniyay leedahay intaasoo idilina waa nolosheenni oo qaab maraysa waxa ugu horeeya shantaa cumri shan cumri buu qof kastoo inaga midihii uu maraa inta aanu ilaahiisa subxaanahu wa tacaala la kulmin yowma alqiyaama cumriga ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa ee aynu soo marnay caalamu darri ayaa la yidhahdaa caalamu dar waa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi aadam abuuray ee uu keenay carafa jabaluraxma ee ilaahay dhabarkiisa masaxay ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi aadam dhabarkiisa ka soo saaray wax allaale waxa ubadkiisa iyo durriyadiisa iyo in allaale inta nebi aadan calayhi salaam u aftirsiima doono ayuu ilaahay ka soo saaray oo caalamu darri baa la yidhahyo caalamul arwaax ruuxayga iyo ruuxaagaba maalintaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo joojiyey carafo soo joojiyey labuu u kala qaybiyeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala caalamul arwaaxda iyo caalamu darrigaasoo idil qaar xagga midigtuu nebi aadan ka mariyey qaarna xagga bidixduu ka mariyey qaarkuu midigta ka mariyey waa qaarku ilaahay u qoray fii ummil kitaabka ugu qoray inay ahla janno yihiinoo camal wanaagsan inay la iman doonaan duulka bidixda uu fadhiisiyeyna waxay ahaayeen arwaaxdu ilaahay u qoray inay la iman doonaan almacaasi waalkufr oo aakhiradoodu ay naar noqon doonto walciyaadu billaah kadib buu ilaahay isku daray xataa laa yatamaayazuun markaasuu ilaahay aayaddiisii qur-aanka ahayd kula hadlay maalintaasuu ilaahay inooga sheekeeyey wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can haada gaafiliin arwaaxdeenu ilaahay la hadlay ruuxaagaa maanta kugu jirtay ruuxa igu jirtaba ilaahay maalintaasuu la hadlay jirhkaagu ma jirin jirhkayguna ma jirin maalintaasuu ilaahay arwaaxda la hadlay gaal iyo muslim waxaa dhulka kor saaran oo idil markaasuu yidhi alastu birabbikum war ma ka mara kacaysaan rabbigiin inaan ahay arwaaxdeen oo dhani maalintaa waxay qirtay inuu ilaahay rabbigeennii yahay markaasaynu ilaahay la hadloon idhi qaaluu balaa haa bay yidhaahdeen markaasuu ilaahay ku odhanayaa subxaanahu wa tacaala an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can hada haafiliin arrinkaa iyo marakaca maanta aad ka marakacdeen rabbigiin inaan ahay yowma alqiyaamo markaan idin soo joojiyo ha odhanina waanu doohanayn oo arrinkaa annagu kamaanu marakicin cumrigaa waxaa la yidhahdaa caalamu dar ayaa la yidhaahdaa wa caalamul arwaax waa meeshii uu nebi maxamed ka lahaa sala allahu calayhi wasalam alarwaaxu junuudun mujanadatu maa tacaarafa minha atalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf arwaaxdu waa junuud ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuro intii isku niyad wanaagsan ee is aragtaano way midowdaa inta caalamul arwaax isku diidaana waa is ikhtilaafta waa kii nebi maxamed nagu lahaa sala allahu calayhi wasalam caalamul arwaaxdaasi caalamu dar arwaaxdeennu waxa ay joogtaa fii samaa'i dunya xadiidkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam israa walmicraajka markii loo qaaday ee samada la geeyey waa kii jibriil calayhi salaam nebi maxamed sii kaxiyey sala allahu calayhi wasalam markaasuu samaa'u dunya markuu rabay inuu galo buu jibriil idni iyo fasax dalbaday samada ii fura yaa kula socdaa la yidhi muxamed baa ila socda buu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasaa malaa'igtu ku tidhi awaqad bucitha ilayhi miyaa isagana miyaa loo yeedhay markaasuu ku odhanayaa haa waa loo yeedhay markaasay malaa'igtu odhanayaan fa nicma almajii'u qad jaa ciddii ugu wacnaydoo inoo soo ziyaarin lahaydoo inoo iman lahayd baa inoo timid nebigay u jeedaan sala allahu calayhi wasalam wa futixa calayhi baabu samaa'i dunyaa albaabka samada ayaa loo furayaa samaa'u dunyaa markaasuu ilaahay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu la kulmayaa aabbaheen aadam oo xagga midigna ay mugdiyaal ka fadhiyaan xagga bidixna mugdiyaal ka fadhiyaan xagga midig markuu nebi aadam eego wuu qoslaayo wuu farxaa bidixdiisa markuu eegana wuu ooyaayo wuu ilmeeyaa nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam ku yidhi jibriil waa ayo duulkan markuu midigta uu eego aadam uu farxayo bidix markuu eegana uu naxayo markaasuu ku yidhi jibriil calayhi salaam haadaa nasabu baniik waxa weeyaan waa nasabkii waa nasabkii buu yidhi waa ummadaadii buu yidhi waa ummadii nebi aadam calayhi salaam ummadii ka dhalan lahayd iyo nasabkiisii ka dhalan lahayd weeyaan ilaa yowmiiddiin marka waxaa la yidhahdaa culammadeennu waxay yidhaahdaan arwaaxdeennu samaa'u dunyaa bay joogtaa sanad walba habeenka laylatulqadri aynu filayno inuu ilaahay bishan ina waafajiyo habeen walba ilaahay wuxuu qoraa laylatulqadrigaasuu qoraa inta dhalanaysa inta dhimanaysa inta geed caleen ka dhacaysa intaasoo idil baa loo qaybiyaa sanadkaa waxa dhici doono oo idil cumrigaa waxaa la yidhaahdaa caalamu dar takliif ma jiro wax sameen laguma odhan hasameen laguma odhan soon laguma odhan salaad laguma odhan caalamul arwaaxi marka aan ku jirno wax allaala wax takliifu ilaahay u ina saaray male cumriga labaad ee aynu maraynaa waxa weeye cumri la yidhaahdo cumru takliif waa kan aynu maanta ku jirno waa markuu ilaahay isku ladhay ee uu isku tolay ruuxii beri hore la abuuray iyo jasadkan maanta jasadkan qoloftan aynu sidanno markuu ilaahay labadii ilaahay subxaanahu wa tacaala isa sudhay inna axadakum layajmacu khalquhu fii batni ummihi arbaciina yowma uma yakunu calaqatan mila dalik uma yakunu mudqatan mila dalik uma yursalu ilayhi almalak fayanfuqu fiihi ruux ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أحدكين بقول لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفرتا مع الموت بو علوشه يدي كجرا كدبنا وحو النقضاء بيري حنجير يرو ديغا كدبنا إن يرو عد أو مرلا على شضو كدبنا ملك با لو صدرا ملك كاسا روحي إلهي كأفوف وملك جبريل markuu boqol iyo labaatan maalmood caloosha hooyadii ku jiru ilaahay ku afuufaa ruux waa markaaynu idhaahno bisha afraad waxa ka dambeeya ilmihii inuu dhaqdhaqaaqa ayuu bilaabaa markaasuu malaku jibriil ilaahay uu ku amra idhahdaa waxaad qortaa ilmaha calooshaa ku jira hooyadii afar kelmadood ka qor risqigiisa qor ajalkiisa qor camalkiisa qor mashaqiyun baa mise waa saciid qor ayuu alla subxaanahu wa tacaala uu ku yidhaahdaa cumrigaas ikhwaani fillaah waxaa la yidhahdaa waa cumru takliif ayaa la yidhaahdaa waa cumriga labaadaynu ku jirno waa cumru takliif waa kanuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina amray uu inagu yidhi sooma waa intaynu adduunka aynu ku jirno wuu gaaban yahay cumri dheer ma aha acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciina qalla man jaawasahum ummadayda buu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam acmaartoodu lixdan lixdan iyo toddobaatan ayuu u dhaxeeyaa buu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummadihii inaga horreeyey cumrigu waa u dheeraa cumrigoodu waa dheeraayo cumrigay noolaayeen waa dheeraayo waa kii nabiyullaahi nuux sagaal boqol iyo konton sanno keligii noolaa laakiin ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aynu ka midnahay acmaarteedu way gaaban tahay lixdan iyo toddobaatan bayba u dhexeeyaan buu rasuulullahi ku leey sala allahu calayhi wasalam cumriga isagana waxaa la yidhaahdaa cumru takliif waa cumrigayna loo soo diray nebiga kitaabkayna loo soo diray shareecadayna loo soo dejiyey caqiidada iyo tawxiidkayna lagu addoonsaday xalaal iyo xaaraantayna lagu addoonsaday kadibna ilaahay uu eegi doono waxa aynu la nimaadno cumriga saddexaad aynu marnaa waxa weeye cumrulbarsakh baa la yidhaahdaa waa marka xabaasha ina la dhigo waa habeenka ugu horreeya halkaa la seexdo wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun waa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana ilaahay ka filaynin ayay ilaahay kala kulmaan waa markuu kuu imanayo saddexdii su-aalood lagu weydiinayo man rabbuka wamaa diinuka wamaa nebiyuk diintaadu maxay ahayd ilaahaygaagu waa ayo rasuulkii laguu soo diray waa ayo saddexdaa jawaabood sida saxdaa haddii aad uga jawaabtid ilaahayna ha ina suga yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati addunya oo ilaahay uu ku sugnaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sugayo qofka mu'minka ah inuu saddexdaa su'aalood si wacan ugu jawaabo waa cumri dhan oo kaamil ah cumrulbarsakh baa la yidhaahdaa qofka uu acmaashiisii ay u hagaagsanaato adduunka intuu joogo marka uu qabriga u galo ilaahay subxaanahu wa tacaala malag buu u soo diraa dharcad oo qurux badan xidhan weji qurux badan ka muuqdo markaasa adiga oo qabriga ku jiraa waraysanaya qofkaa malagkaa kuu yimid war yaa tahay buu yidhi wejigaagu waa qurux badan yahay dharkaagu waa qurux badan yihiin waxa aad moodaa ayaad ku odhanaysaa haddaad mina saalixiinta tahay camal saalix waxaad tahay qofkii warka fiican la imanayey markaasuu malagku kuu jawaabaya ayuu ku leeyahay ana camaluka saalix waxaan ahay camalkaagii wanaagsanaa ayaan ahay ee aad adduunka aad la imanaysay markaasaa qabriga looga furayaa daaqad ayaa looga furayaa ood ka daawanaysid maqcaduka filjanna jannada meesha aad ka degaysid ayaad halkaa ka daawanaysaa carafteedii iyo hawadeedii iyo wanaaggeediibaa halkaa kaaga soo baxaya markaasaa qofka mu'minkii wuxuu ku celcelinayaa yaa rabbi aqimi saaca yaa rabbi aqimi saaca ilaahayow hadduu khayrkaasiba isugayo oo waxaasoo wanaagaad iigu yaboohday ilaahow dadeji dhalaarta yowma alqiyaama ilaahow dadeji dadka saalixiinta ee xabaalaha ku jira rabbigood waxay ka dalbadaan yowmaalqiyaamuhu degdeg inuu u yimaado leanna ilaahay baa ugu yaboohay meesha ay gelayaan jannadana ilaahay baa ka tusa qabrigooda alqabru imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari niiraan cumriga saddexaad cumriga afaraadi waa cumriga dhammaantiin aynu hor istaagi doonno lirabbi alcaalamiin yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin faidaa hum bisaahira ilaahay subxaanahu wa tacaala min ladun aadam ilaa qofka ugu dambeeya saacadu ay ku dhici doonto adduunka wuxuu ilaahay dad abuuray oo idil marka uu xabaalaha ka soo saaro dadkoo idil wuxuu iskugu keenaa allah subxaanah meel ban ah meel ban ah oon geed lagu gabbado lahayn oon dhagax lagu dhuunto lahayn cadceedana alla waa soo dhoweeyaa hal miil bay korkeenna timaadaa halkaasay ummadoo dhan iskugu timaadaa ghuran iyaga oon gudnayn oo qaawan oon kaba xidhnayn caaisha radiallaahu canhaa baa tidhi yaa rasuula allah sala allahu calayhi wasalam oo maalintaa ma la is-eeeegayaabay tidhi dadkaa wada qaawanayn gudnaynayn kabaha xidhnayni ma isdaaddaawanayaanbay tidhioo waxay u qaadatay sidii adduunka cawrada la ysaasturayey ee lala dhuudhuumanayey rasuulkaa u jawaabaya sala allahu calayhi wasalam oo ku odhanaya yaa caa'ish alamru akbaru min daalika yaa caaisha arrinku waa ka xoog badan yahay maalinta hareeraha inaad eegtid oo yaan xidhdhar xidhnayn iyo yaan gudnayn iyo yaan kaba xidhnayn maalin la isfiirfiirsado oo hareeraha la eeeego ma aha ayuu nebi maxamed ku odhanaya sala allahu calayhi wasalam waa maalin dhayr yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun maalintaasi alla agtiisa kun sanno waxa aad adduunka aad tirisaanoo idin ayay la mid tahay buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waa maalinta uu markaa qofka saalixa ahee adduunka intuu joogay suubanaa ujallad qudratuhu ilaahay uu siinayo camalkiisa gacanta midig uu ku siinayo kitaabkiisa adoo ordaya oo kitaabkii gacanta ku qaatay oo dadkii u yeedhaya haa umuqra'uu kitaabiyah innii danantu annii mulaaqin xisaabiyah fa huwa fii ciishatin raadiyah dadkoo dhan baad u sheegaysaa waad la dhex ordaysaa waanigaa badbaaday baad leedahay waalciyaadu billaahi haddii ahlilmacaasi waalfisqi waalkufri kuwaasina ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa waa hoojinayaa khuduuhu faqulluuh uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku odhanaya waa cumriga afraad aynu u marayno cumriga shanaad waa waxaa la yidhaahdaa albaqaa'u sarmadiyu waimaa jannatun abadiya waimaa naarun abadiya waa cumriga ugu dambeeya inu ilaahay socdaalka ugu tegayno ama waa janno aad ku waartid oo abadi ah ilaahay kuwa haynaga yeela yaa rab alcaalamiin ama waxa weeye naar aad ku waartid ilaahay haynaga kor yeelo waa maalin soom ahe kaasi ilaahay qur-aanka waa inoogu sheegoo natiijadaasi ama janna ama naar waa intan iminka aynu joogno cumrigan takliifiga ahee samee iyo ha samayn ina la yidhi waa imtixaankaynu maanta aynu ku jirno midhaha la goosanayo iyo imtixaankaa maalintay natiijadiisu soo baxayso waa maalintaa dambe wey ilaahay waa kii lahaa subxaanahu wa tacala dadka markuu qaybiyey faminhum shaqiyun wasaciid faama aladiina shaquu fafi nnaari lahum fiiha zafiirun washahiiq khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuk ina rabbaka facaalun limaa yuriid waa kuwii hoogay allah dadku waa laba buu yidhi mid wanaagay oo saciid ah iyo mid hoogay kuwa hoogay buu yidhi naar bay ku jiraan oo ay neefta zafiir iyo shahiid ku qaataan halkaasay ku waarayaan cir iyo dhul intuu jiro intuu ilaahay ka soo reebo mooyaane rabbigaa wuxuu doona ayuu yeelaa wa amma aladiina suciduu duulka laakiin ilaahay weji fiican uu ku qaabilay ee camalkoodii ku najaxay yowma alqiyaama fa fi ljannati khaalidiina fiiha jannaday ku waarayaan maa daamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuk cataa'an hayra majduud idan afar shantaa cumri shantaa socdaale aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u maraynaa ayaa ah nolosheenna oo idili waa rixlatunaa ilallaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay socdaalka aad u maraysid eed ilaahay aynu kula kulmayno intaasoo darajo iyo intaasoo marxalo iyo intaasoo abaq latarkabunna abaqan can abaq ayuu allah subxaanahu wa tacaala ina xambaarsiinayaa oo aynu marba aynu maxay tolay maraynaa taasaa waxay keentay marka inaynu maanta aynu ku jirno cumrigii cumrigeenni takliifigaha inaynu maanta ku jirno taasaa kulansatay oo ah inayna lagu yidhi sooma oo ina lagu yidhi cibaadaysta oo ina lagu yidhi saddex arrimoodba waan iskugu kiin daray buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala nebi waan idiin soo diray xaqa iyo baatilka idiin kala caddeeya wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula rasuulku xilli buu leeyaho zaman buu leeyahay innaka mayitun wainahum mayituun wma muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cla acqaabikum wman yanqalib cla caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin nebigu cumri buu leeyahay subxaanah risaalada ilaahay wuxuu inoogu daray kitaab laa yatiihi lbaailu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid kitaab ayuu ilaahay subxaanau watacaala inoo soo raaciyey isagu ilaahay uu la wareegay inuu inoo xafido innaa naxnu nazalna dikra wainnaa lahu la xaafiduun annagaa soo daadejinay kitaabka annagaana ilaashanayna buu yidhi allah kitaabkaa iyo sunnadaa oo wada socda ou rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam ilaahay qur'aan buu iigu soo dejiyey iyo isaga oo kale oo xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalama idan wuxuu ilaahay inoo soo dejiyey nebi buu ilaahay inoo soo diray nebigana wuxuu inoogu ladhay kitaab uu yidhi anaa idiin ilaalinaya arrin saddexaadna ilaahay waa inoogu ladho waa ina siiyo min nicamihi allatii laa tucaddu walaa tuxsa oo ah caql maskax aynu ku kala garanno xaq iyo baatilka saddexdaasuu ilaahay iskugu keen lahay nebi kitaab iyo maskax caafimaad qabta ood ku garatid camalka saalixa ah iyo camalka baatilka ah aad ku garatid lidaalika ayatuha almar'atu almuslima maanta oynu maalintii labiyo tobanaadee bisha ramadaan aan ku jirno oo kolka gebagababa ay tahay bishii oo in badan ayna dhaaftay as'alu allaha alcaliya alqadiira intii dhaaftayna inuu inaga aqbalo inta soo socotana iimaan waara iyo qalbi caafimaad qaba inaan ku dhammaystiranno oo ilaahay weji uu inagaga raali yahay innagana ina raaligeliya ilaahay inaan kula kulanno ayaa waxay tahay inaan eegno sideen uga faa'iidaysannaa seen uga faa'iidaysanaa ramadaan ilaa waa cumrigii takliifigaynu ku jirnaayo kii aynu sheegnay ama shaqiga ama sacaadada lagu kala qaadanayay waa maanta wixii aad soo qabsatid maanta wixii aad soo qabsatid ayuunbaad beritoola aad leedahay oo markan uu allah subxaanahu wa tacaala uu inoo qoray shaqiyun wa saciid markuu ilaahay inoo qoray ilaahay subxaanahu watacaala gaalnimo inooma qorin ilaahayna gaalnimada raalli kama aha ilaahay macaasida raali ilaahay subxaanahu wa tacaala kama aha ilaahay taacada iyo cibaadada iyo wanaagga ayuu raalli ka yahay ee qadarkan lagu leeyahay waa laysku qoray iyo qadahan laysku leeyahay laysku qoray waa doorashadaada adigu aad dooratid buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu sii qoray muqadaman ikhlaasu lmar'ati fii ramadaan bishaa ramadaan waxyaabaha ugu waaweynee aadka caanka u soo baxay ay ka muuqato cibaadadani waa qofku inuu qof mukhlisa yahay mukhliskuna waa hufnaan waa qalbigaaga cidima daalacdo salaad baad ku wada tukataan safka midig iyo bidixba waa lagaa xigaa qofna qofka kale uurkiisa ma oga xubnihii waa lala yimaadaa xubnihii intiiba way la yimaadaan takbiiratulixraami allaahu akbar iyo ducadii aad ku galaysay salaada faatixadii iyo intii ka dambaysay rukuucdii waad ka kacdaa sujuuddii waad ka noqotaa sujuuddii waad ka kacdaa xubnaha dhammaan waa lala wada yimaadaa laakiin hubaal waxa ah laba qof oo isku ag tukanaya qalbigoodu inaanu isku mid ahayn xidhnaashaha ilaahay ku fikiraan isku mid inaanu ahayn alakhlaasu sirun min asraari ikhlaasku hufnaantu daacadnimadu oo ilaahay keliya loo baraxay diinta iyo cibaadadu waa asraar aan leeyahay buu asarkii ahaa qalbiga addoonkayga muslimka ayaan dhigay malaa'igtu ma daalacato oo ma qorto waxan aad qabatay inaad dar ilaahay u qabatay iminka waynu wada soomannahay bifadlillaahi tabaaraka wa tacaala yaa dar ilaahay u sooman yaa wax kale u sooman malaa'igta qoraysa ee midig iyo bidixi naga fadhida maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ma oga uurkaaga waxa ku jira ilaahay unbaa xataa malaa'igtu ma oga xataa inay dar ilaahay salaadu kaa tahay waxaa imminkaynu isku ahrinaynaa kan akhrinaya ka dhegaysanayaaba inay dar ilaahay inaga tahay laa yatalicu calayhi malak malagku markuu qorayo ma odhanayo muxaadara heblaayo iyo darsi heblaayo iyo ramadaan iyo salaada qofkaasi lilaahi ayuu arrinkaa u qoray ma oga ilaahay umbaa okaa subxaanahu wa tacaala idan alikhlaas waa amarada ugu horeeya waa darsiga ugu horeeyasideen ka qaadanayno aramadaan qaala rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam kullu camal ibna aadama lah ina aadan camal kastuu la yimaado oo cibaado ah isagaa leh ila asawm fa innahu lii wa ana ajzii bihi soomka buu yidhi anaa leh buu yidhi uu khaalis ii yahay buu yidhi wa ana ajzii bihi anaana idinka abaalmarinaya buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala macallin baa doonay maalin maalmaha ka mid ah arday uu wax u dhigayey inuu darsi fi lcaqiida inuu baro altawxiida waliimaana walyaqiina billahi tabaaraka wa tacaala ilma yaroo malcaamad dhiganayay ahaayeen intuu soo qaaday khubsad ama intuu soo qaaday roodhi ayuu intuu u jajabiyey buu ilmihii u qaybiyey markaasuu mid walba ku yidhi orda oo nin walooba ilmo qof kastowba intaa yareenku siiyey meel aanay cidina kugu arkaynin ku soo cun midi albaabulo hoos galay midi barkad biyuu ku dhex dhacay midi albaabu hoosta iska soo xidhay mid walba intay soo noqdeen bay yidhahdeen cidinama arkayninoo waannu soo cunnay ardaydii arday ka mida roodhidii soo celiyey macallinow roodhidaadii waatan iga how buu yidhi war maxaad u soo cuni weydey wuxuu yidhi sawdigii yidhi meel aanay cidi idinku arkaynin ku soo cun meel allaala meeshaan galaba ilaahay inuu arkayuun baan dareemaa buu yidhi waa usluub lagu baro ilmaha caqiidada tawxiidka lagu baro oo markaynu leenahay waar iimaanka awalan altawxiidu awalan markaan leenahay mid muran ah ma aha mid nadari ah ma aha mid kutub laga akhriyo keliya ma aha waa yaqiin iyo kudayasho iyo muraaqaba iyo cabsi qofka ilmaha yar laabtiisa degta oo sidaa ay tahay in loo baro inaanu meel ilaahay uu kaga dhuumanaya aanay jirin ilaahay inuu ku arkayo idan kullu camal ibna aadam isagaa leh ila sawmu fainahu lii waana ajzi bihi xadiis kale wuxuu leeyahay nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii wuxuu iska daayay addoonkaasi quudkuu quudanayey wuxuu cabbayey shahwadiisii iyo dareenkan ku abuuray saddexdaaba wuu iska daayey muxuu u daayey min ajlii ay min ajli illaahi tabaaraka wa tacaala marka ilaahay inuu intaa ka abaalmariyo sawmu ramadaan waxay ku tajalliyaysaa ku muuqanaysaa ku soo caanbaxday inay tahay darsiga ugu weyne adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka dhexeeya can cumaan ibna abilcaasi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alsawmu junnatun yustajannu biha alcabdu min annaar oo soontaa maanta aan soomannahay allah inaga wada aqbale eh wuxuu ku tilmaamayaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu yahay soonku gaashaan uu addoonku iskaga celiyo uu kaga gaashaanto naarta iyo ciqaabta ayuu rasuulullahi leeyi sala allahu calayhi wasalama wa fi saxiixayni waxaa ku soo arooray can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asiyaamu junna siyaamku soonku wuxuu idin yahay gaashaan ama xaajis idinka iyo naarta idinkala ilaaliya ayuu idin yahay idaa kaana yowmu sawmi axadikum waa dharaarta aad sooman tihiin rafasna ha la imanina hana caytamina afxumana ha ku hadnina fain saabbahu axadun aw qaatalah hadduu qofku aflagaadeeyo ama kula dagaalamo falyaqul waxaa tidhaahdaa innii mru'un saa'im waar waan soomanahay waan soomanahay ku dheh ama waxaa layidhi uurka ka dhehoo adigu isxasuusi si aanad xumo ugu hadal ama isagaba maxay toolay ku dheh soomkaa maanta aad sooman tahay allah hanaga wada aqbale eh waa kuu shafeeco qaadee dhaarta yowma alqiyaama xaashaa lilaahi cidla ku dhici maayo allahu subxaanahu wa tacaala waxba ma lumiyo wax allaala waxaad camal la timaadaa meel buu kuugu qoran yahay can cabdullaahi bni camr bni alcaas ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaamati yaquulu asiyaamu ay rabbi manactuhu alطacaama waاlshahawaati biاnnahaari fashaficnii fiih wayaquulu اlqur'aanu manactuhu اnnawma biاlleyli fashaficnii fiih qaala sala اllahu calayhi wasalam fayushafacaani waa xadiis saxiixa wuxuu rasuulku ina leeyay sala allahu calayhi wasalam soonku iyo qur'aanku addoonka yowma alqiyaama waa u shafeeca qaada soonkaa aad sooman tahay haraadka iyo dhibaatada iyo gaajada lihi wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbow manactuhu acaama washahawaati quudkiisii iyo shahwadiisii baan u diiday dharaartii fashaficnii fiihi daraadday ugu dembi dhaaf oo anaa u shafeeco qaadaya soonka aad sooman tahay baa ilaahay ka hadashiinaya qur-aankiina wuxuu leeyahay wayaquulu lqur'aanu rabbow manactuhu nnawma billeyl anna habeenkii baan hurdo u diiday habeenoo dhan qur'aan buu akhrinayaa miduu ku tukado mid uu tadabburo mid uu akhriyo mid uu ku tukado waar habeenkii baan u diiday rabbow aniguna qur'aanka u diiday buu leeyahy hurdo fashaficnii fiihi ilaahayow maanta daraadday dembigiisa ku dhaaf anaa furtay shafaacaddu waa anaa furtay wey waa qof xidhxidhnaa ood u tagtid oo tiraahid ha laygu daayo maanta aniga anaa marada huwiyaye oo magacaagii lagu soo daayo ilaahay markaa wuxuu leeyahay soonkii yowmaalqiyaama ilaahay buu kaa furfuranayaa qur-aankiina ilaahay buu kaa furfuranayaa yowma alqiyaama jallad qudratuhu xadiidkii wuu sii wado wuxuu yidhi fayushafacaani labadaasiba ilaahay waa ka aqbalayaa shafeecadoodii wfi saxiixayni can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wladii nafsii biyadihi لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك isbedelkaa afkaaga ku dhacaya aamusnaanta faraha badan ama cunto la'aanta ee laga yaabaa qofka mu'minkae agtaada joogaa markaad afka u kala qaadid inuu ka hado oo uu dhibto dhibsado oo uu kaa yar durko ilaan intaasoo dhan baad aamusnad ama afka aanad waxba gelinine isbedelkaa afka ku dhacaa la yidhaahdaa khaluuf rasuulullaahi waa dhaartay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay buu yidhi rabbiga naftaydu gacantiisa ku jirta eh la khaluufu fami saa'imi isbeddelkaa afkaaga ku dhacaya ama urtaa afkaaga ka soo uraysa ee soonka awgeed atyabu cinda allaahi tacaala min riixi lmiski ilaahay agtii cadarka miskiga la yidhaahdo ka udgoon badan buu leeyahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama soomku ukhtii fillaah waa makfiratun lidunuub dunuubta dembidhaaf buu u yahay mukafiraat lisayi'aat ayuu yahay fa fi saxiixayni can xudayfata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fitnatu arajuli fii ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarihi tukafiruha asalaatu walsawmu walsadaqatu walamru wannahyu fitnada qofku uu kala kulmo reerkiisa ubadkiisa xoolihiisa dariskiisa waxlaala wixii dhibaad ka kahatid aad kala kulantid waxaa tirtira salaada soonka sadaqada wanaagood amartid xumaha oo aad reebtid soomkaaad sooman tahay sabab wuxuu u yahay asbaabaha ugu waaweynee ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aqbalo weliba addoommayn wada nahay addoonnimaduna waxaa aada u muujiya hadba sida loo kala duco badan yahay addoonnimaday ku jirtaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aad aad u baridid oo ilaaho waan ku weydiistay maxaad ii siin weyday ma ah eh aad ilaahay ku celcelisid ood marba meel kaga timaadid oo aad ku tawasushid wixii acmaal aad la timid oo aad ku tawasushid asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aad goosatid inaanad dembi dib dambe aanad ugu noqonin wax dembi ah soonkaasi waxyaabuu kugu icaanaynaya ugu waaweyn waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay sabab ilaahay ducooyinka ku ajiibo fa can abi hurayra xadiis saxiixa wuxuu yidhi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alaaatun laa turaddu dacwatuhum alsaa'imu xataa yaftur wa fii riwaaya xiina yaftur walimaamu alcaadil wa dacwat lmadluumi saddex buu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ducadooda iyo baryootankooda ilaahay maba soo celiyo kow alsaa'imu xataa yaftur qofka soomani ilaa uu afurayo wax allaala waxaad rabbigaa weydiisatid ilaahay ma soo celiyo riwaayadda kale waxay tidhi alsaa'imu xiina yaftur xilligaad afuraysid waa waqtulijaaba wey waqtu ilaahay ducada u subxaanahu wa tacaala aqbalo wey jallad qudratuh kaas waa kow alsaa'imu xiina yaftur waxa kaloon ducadooda la soo radiinin alimaamu alcaadilu walaysa caadilimaam alimaamu alcaadilu imaamka caadilka ah madaxa caadilka ah madaxweynaha caadilka ah mas-uulka caadilka ah allaala meeshii madax aad ka tahay haddaad ka cadaalad fasho waa hawl adag wamaca daalika rasuululahi wuxuu yidhi ducadiisa ilaahay ma soo celiyo waxaan ducadiisa la soo celin kadaalik dacwat lmadluumi qof la dulmiyey qof la dulmiyey isagana ilaahay ducadiisa ma soo celiyo buyui rasuululahi sala allahu calayhi wasalam oo daalimku waa hurdaa baa laydhi kii wax dulmiye wax maleegay waa hurdaa miskiinkii la dulmiyena waa soo jeed ah yaa rabbi yaa rabbi buu leey rabbow waa dulmanahay ilaahay baa dhaarta markaasoo wuxuu wacizatii wa jalaalii la ansurannaka walow bacda xiin kii daalimkaa waa iska hurdaa daraadba ma qabo madluum miskiinna halkanuu ku rafanaya mid yaroo dhul laga qaaday mid yaroy maxkamada silcisay mid yaroo bilaa lacag ahayoo laaluush bixin kari waayo xaqiisa laga haysto oo loo xoog sheegtay wadankeenana maxaa waxaa ka fara badan hooyo yaroo agoon haysato dhul yaroo oday ka dhaxashayo meel yaroo islahayd ubadkeedo laga xoog bato la laaluusho meeshii laga qaaday habeenkii miyay seexan yaa rabbi yaa rabbi bay gurasa yaa rabbi yahow ii hiili ilaahay baa la hadlo wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii laansurannaka walow bacda xiin cizadayda iyo sharaftaydaaan ku dhaartee naf yahay la dulmiyey waan kuu hiilini cumriba ha dheeraade eh ducaau lmadluum laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab qof la dulmiyey baaqa uu ilaahay u diro samadaba xijaab kagama xidhna buu leeyay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lidaalika iska ilaali inaad qof dulmisid haddaad dulmisayna intaad nooshaheed caafimaadka qabtideed caga kugu yaalanad carab kugu yaalan socsocon kartid ka soo ammaan dalbo oo xaqiisii celi wixii aad ka gashay ka saamax waar maantaan noolahayo isaamax ku dha yowmaalqiyaama halkaan xasanaadkayga iyo soonkayga iyo qur-aankayga iyo wixii aan salaad la imid aad iga guran lahayd maanta iska celi wa haada a wa dacwatu lmadluumi assawm wuxuu sabab u yahay lisacaadati fi dunya waalaakhira subxaana allahi alcaliy alqadiir adduunka maanta waxa dad ku nooloo idili gaal iyo muslimba sacaadadaasuu raadinayaa foosta khamriyuu cabbayaa foosta khamri ah markaasuu dawakhayaa war maxaa kugu kalifay waxaan doonayaa saciid inaan noqdo habbi inaan noqdaan doonayaa buu darooguu isku mudayaa og wuu og yahay caafimaadkiisa dhibaataday u geysanayso wuxuu rabaa maanka inuu diro maskaxda inuu diruu rabaa maxaad rabtaa waxaan doonayaa sacaada habbi inaan noqdaan doonayaa dhowr iyo toban kiilo qaabuu soo qaadanayaa meel yaroo madow buu halkan la gelayaa daaqaduhu isku xidhayaa sagaal iyo konton girgiro oo dabuu isku shidayaa dhiikar baa ku dhacaya war maxaa ku helay inaan mirqaamaan doonayaayo saciid inaan noqdaan doonaya asacaada cid waliba adduunkan waxay raadinaysaa in ay saciid noqoto in ay habbi noqoto sacaadaduna shilin laguma iibsado lacagna laguma iibsado lamana kala dhaxlo dhaxalna laguma helo ee wuxuu leeyahay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam fi saxiixayn buu ku jira xadiidkii abu hurayra radia allaahu canhu qaala qaala sala allahu calayhi wasalam lisaa'imi farxataan farxatan xiina yuftir wa farxatan xiina yalqaa rabbahu qofka saa'imkihi laba farxadood baa u sugnaatay sacaada midi waa markuu afurayo mar allaala marka allaahu akbar layidhaah ayaa dareenta inay maalintii kuu dhammaatay ood ilaahay weydisaa ilaahay inuu kaa aqbalay arsaaq iyo inuu ilaahay ku siiye nicmadina inay ku hor taallo farxad baad markaa dareentaa inaad cibaado inaad ka soo baxday waa markaad salaada ka salaama naqsato farxad baad dareentaa soonta markaad ka afurto farxad baad dareentaa xajka markaad timaha iska xiirtid marada aad iska bedeshid farxad baad dareentaa nafta ina aadan uurkeeda hoose wa dalool baa ku jira bay culammadu yidhaahdeen daloolkaa waxa keliyoo awda cibaadada ilaahay baa awda wax kaloo awdi kara ma jiraaba yaraatee qolooyin soomaali ahoo maqaaxi fadhiya qaxooti madow dhul gaalo jooga iska qosqoslaya oo habbi iska ah koob shaaho bigaysa iska cabbaya ayuu mid gaalihi sheedda ka daawanaya gaalkiibaa wuxuu yidhi intuu u yimid buu yidhi wax maydinla cabbaa koobkan shaaha haaba way u shubeen wuxuu yidhi anu waan idinka lacag badanahay hani baan ahay wax kasta waan haystaa idinkuna qaxooti baatiid oo dhulkaygiibaad qaxooti igu timaadeen anaaba idinquudino wax idin siinaa haddana hoostaan idinka daawanaya saacaddanoo qosolkaa idinka dhacaya iyo si aad u sheekaysanasaan waxaan anugu adduun haysto qosol ma heli karo inaan daacadu inaanu qoslo qosolkaa iminka aynu inagu iska haynaa agteenna waxba kama aha ilaahayna wuu inoo gallo sheegto wuxuu yidhi wahuwa aladii adxaka wa abkaa war alla isagaa idinka qosliya oo waa farxad isagaana idinka oohiyo murugada xag allay ka timaadaa buu leeyahay way u sheegeenoo waxay yidhaahdeen annagu muslimiin baanu nahay annagu muslimiin baanu nahayoo wax allaala wixii nagu dhaca ilaahay baanu u tiirinnaa hadduu wanaag yahayna waanu ka mahad celinnaa hadday musiibo hadday tahayna waanu u sabirnaa sidiinan maxay tolay ma xisaabtanno idan assacaada waa shay uurkaaga hoose ku jira waa tuma'niina laga helaa waa xasilloonida xasad baan kugu dhacaynin markaad saciid noqot sida salaadaha iyo soonka iyo cibaadadu ay ku toosnaato weligaay allaha cid xaasidi maysid xiqdi kugu dhici maayo cid nici maysid kugu dhici maayo xagaldaac tartan aan meeshiisii ahayn kugu dhici maayo oo waxaad odhani wax allaala wixii ina aadan ilaahay arsaaq uu siiyo wax allaala wuxuu ilaahay nicmad ilaahay uu bixiyo khasnatullaahi mal'ah ma khasnadaadiibaadayaad ka bixin ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum intaas waa soonkii si gaara ilaahay wuxuu u ammaanay bishan aad ku jirtid oo ilaahay bishan buu wuxuu ku tilmaamay bishii qur'aanka inay tahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan waa bishii ramadaan qur-aankaan soo daadejiyey buu yidhi qur-aanka waxaan u soo daadejiyey hudan linnaasi kitaabka ilaahay waa hanuun linnaasi dadkoo dhan buu u yahay muslimkuu hanuun u yahay gaalku hadduu qaato hanuun u yahay wabayinaatin min alhuda waalfurqaan wuxuu qeexayaa hanuunoo idil furqaankii xaqa iyo baatilka kala saarayana qur-aankan ayuu yahay rasuululaahi sal allahu calayh wasalam wuxuu inoo sheegay bishaa aynu ku jirno albaabada jannada in la xidho albaabada jannada in la furo albaabada naartana in la xidho can abi hurayra can nabiyi sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiidkii saxiix ahaa idaa kaana walu laylatin min shahri ramadaan habeenka ugu horeeya ee bisha ramadaani hadday idiin soo gasho sufidat shayaaiin shayaaiinta waa la dadabraa oo waa la xidxidhaa oo maradatljinni ah wa qulliqat abwaabu nnaar albaabaha naartana waa la idinka xidhaa falam yuftax minhaa baab hal albaababa lagama furo wa futixat abwaabu ljanna jannada albaabadeedana waa la idiin furaa falam yuqlaq minhaa baab hal albaaba lagama xidho wanaadaa munaadii waa la idiin yeedhaayo waxaa la yidhaahdaa yaa baaqiya alkhayri aqbil waa qofkii khayr doonayow soo qaabil bishii khayrkaa timide wayaa baaqiya shari aqsir qofkaa bishaa shar iyo xumo iyo dhib maleegayow gaabso walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cutaqaa'a min annaar ilaahay habeen walba oo habeenada bisha ramadaan ka mid ah ummadiisa in ka mida ayuu ka xoreeyaa naar inay galaan ilaahay cidduu xoreeyana cid allaale cid dabri kartaa ma jirto waa marka habeen walba lagu baryo ee markaad tukanaysida aad ku baridid ilaahay aad baryo intaanad seexan ilaahow habeenkan caawa igu dar duulka aad ka xoraysay naarta aad ka xoraysay wadaaka fii kulli leyla dadku bisha ramadaan waa qaybsan yihiin laba kooxood bay noqdaan koox bisha iyaga oo ku jiro oo laga yaabaa maalintii inay iska sooman yihiin ayaa waxaa suurtagal ah inay wakhtigoo dhan habeenkao dhan telefishan ku qaataan ilaan iminka fadhiyadii waa inala fadhiyaa fadhigu keligeed ma fadhine qaruuradii inuu filimba filin u dhiibo heesba hees u dhiibto sheekaba sheeka u dhiibto oo wakhtigiisii oo dhan uu ku qaato habeenkii oo dhan soo jeed uu bahalkaa rimoodka halka uu gacmaha ka subxaanalaysan lahaa anaamilka uu ku subxaanalaysto maxay rimoodka marba mid uu rogayo mar ay wax xun ka soo horbaxaan iyo mar ay wax wanaagsani ka soo horbaxaan labadaba waa ku jiraa duul waa noocaas habeenkoodii oo dhan quraaradaasay hor fadhiyaan bal ragga qaare subxaana allaahi alcaliyi alqadiir bishii ramadaanu maantao dhan uu ka soomanaa ee ilaahay uu ka badbaadiyey balwadii labadii balwada ilaahay inagu imtixaamay dhulkeennaba ilaahay ka badbaadiye uu kaba adkaystay laba-iyo toban saacadood xagku ilaahay uga mahad celina odhanaha ilaahii xoogga iyo tamarta iyo hanuunka iyo tawfiiqa i siiyey inaan labadaa balwadood intaasoo saacadood aan ku ekaado bal soddonka maalmood haan isku dayo inaanan bahalkaa u dhowaanin ragna waxa ay ku dhammaystaan ramadaan habeenoydu inay qayilaano meel fadhiyaan waana kaa la qaylinayo rasuululaahi uu leeyahay waxaa jira dhawaaqoan yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir waaba la isku yeedhayayo waxaa la leeyahay waar qofkii khayr doonayow soo qaabil qofkii shari iyo xumaan rabow aqsir bishan ka gaabso bishii xumaha ma ahe idan dadka qaar habeenkii habeenkoodu waa sidaa qaarna dharaartoodiina kuwaa laftoodu dharaartiina waa hurdo oo markuu salaada fajar kadib uu seexdo casarka ka hor baa laga yaabaa inuu soo yerbaraarigo oo salaaddii duhri ka tagto ayaa suurtagal ah idan soontaasi soontii rasuulullaahi inoona keena maha sala allahu calayhi wasalam soon dharaartii oo dhanna la jiifo habeenkii oo dhanna telefishan la daamanayo ama wax kaloo dikriga ilaahay ka fog lagu mashquulsan yahay sax ma aha duul waa duulka ah xagga dumarka ilaahay baa inoo sakhiray oo jazaahumullah khayr maalin dhow waxaban lahaa annagoo meel fadhina oo madbaha halkaa sheeda aan ka daawanayay ayaa waxaan idhi war waxa ay dabkaasi dumarkaasi ay ku jiraan iyo madbaha ay ku jiraan ay cuntadaa karinayaan ee waxa ay samaynayaan innaga haddii ina la yidhaahdo saacad keliya taagnaada idinka oo sooman waynu ka soo yaaci lahayn baan qor wadaadaa ku idhi horta waa taskhiir min allaahi ilaahay annoo kiin sakhiro jazaakum allah khayr oo noo sabra oo noo dulqaata alxamdulilah hadaa min allahi fadlu min allaahi wa nicma xoogna idinkuma lihiin tamarna idinkuma lihiin addoonsina ma jiro ee waa min allaahida weeye laakiin wamaca daalika ruuxaa dumarka ee xilkii ka soo baxaysa reerkeedii iyo ubadkeedii ka soo baxaysa iyadna waxaa saaran intaa ajir bay ku leedahay jazaahalla alfa khayr ajir bay ku leedahay afurkaa iyo hawlaha ay diyaarinayso iyo gurigeeda ay ka shaqaynayso ma'juuratun marsuuqatun biidni illahi tabaaraka wa tacala wa maca daalika waxaa la rabaa iyadna inaanu wakhtigu aanu kaga bixin oo keli ah in ay haw bishii ramadaan oo idili madbakh uun inuu kaga dhammaado iyadna weliba inagu waa iska ladannahay marka carbaha la eego inagu hawsheen waa iska okayo waa degdegan yahay afurko deedna hawl badaniba kama dambayse duul buu ilaahay subxaana wa tacaala duruus uun u galay inay daawadaan uun sidii madbaq basabasa loo jari lahaa ay shaqadoodu ay noqoto kutub intaa laaleeg u soo iibsada wixii ay samayn lahaayeen ilahay taa inaga waa inaga badbaadiye idan qismi waa qaybtaas oo inay bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala ay ka dhigtaan bishii bil ay nastaan oy hurdaan oy habeenkii oo dhanna ay soo jeedaan duulkaasi bishii ramadaan wax khayroy kala baxin haba yaraata ee ma jiro duulna waa duul ku farxa oo sidii saxaabada bisha ramadaan sanadka markay lix bilood iyo lix bilood u qaybiyaan lix bilood waxay odhan jireenoo ilaahay ka bari jireen allaahumma balliqnaa shahra ramadaana biliimaan ilaahoo bisha ramadaan iimaan nagu gaadhsiiba ilaahay ka baryi jireen bishu markay soo gasho ay shamiraan ay cibaado la yimaadaan ay habeenkii qaybiyaan ay dharaartii qaybiyaan ee ay yidhaahdaan jadwal ay dhigtaan oon rabno dumarkuna inay jadwalkaa inay dhigtaan imise jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddii aanad akhriyi karayn imise jeer baad khatmadiisa dhegaysanaysaa oo intaad cajalad aad siraadatid aad dhegahaaga aad ku dhegaysanaysaa wardigaagii waa goorma subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha waatuubu ilayk dikrigaagii waa goorma salawaadkaagii habeenkii waad iga ogaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu laba qofba u duceeyey oo wuxuu u duceeyey oday baraarugay habeenkii oo islaantii ku yidhi ee barkaxaa tukatide ee islaantii isku sii nabtay hurdada ee intuu nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam yidhi inta biyar intuu soo qaado ku rusheeya haynu tukanee kaca ku yidhaahda waxa allah ha u naxariista buu yidhi odayga ah islaanna wuxuu yidhi allah ha u naxariisto odayga iyadu toosisay warkac tukowriyaha deedna isna isku sii nabay hurdada nayardaa waa weliya deedna markuu kico inta biyar soo qaado adda biya badan ha ku daadin inta biyar soo qaado ay ku yareen ku yar rushaysato warkac tuko labadaa wuxuu rasuulullaahi yidhi sal slam raxi labadaaba allah ha u naxariisto oo sidaynu adduunka isku waraysanayna ee xoogaagii adduunka ma keento masaariiftii ma keento shaqadii ma keento wixii taa odayga waanweydiin waa laisweydiiyey ayaa waxay ta haddana inay cilaaqad inaga dhaxayso inaad ubadkaagii kicisid oo intaad jeceshay aad kicisid oo iyadu ay ku kiciso oo adigu maxaytole aad kicisid oo ummaddu ay noqoto gurigu wajcaluu buyuutakum qiblah guryaheenu inay ahaadaan qibla inay ahaadaan oo ina masaajida keliya ahaanine islaamtiina ay ka shaqayso ubadkeedu salaada u oogi lahaayeen hablaheedu siay salaada u oogi lahaayeen odaygeedu siduu salaada u oogi lahaa odayguna laftiisa inuu ka shaqeeyo waa bishii khayrka badneede haynu qaa'imin aynu noqonno can maalik bni alxuwayri radia allaahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rasuulu llahi sal slam ataanii jibriil malaku jibriil baa ii yimid buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi yaa muxammadu sala allahu calayhi wasalam muxamadow man adraka ramadaan falam yukfar lah faabcadahu allah qultu aamiin waa xadiis saxiixa jibriil baa la hadlaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi muxamadow bisha ramadaan qof haleelay oo soo gaadhay iimaan iyo caafimaad ku soo gaadhay oo aan la imanin acmaal loogu dembi dhaafo bishaa ilaahay ha fogeeyo dheh aamiin aamiin buu nebi maxamed yidhi sala allahu calayh wasalam haddeeg hadda man adraka qofka haleela bisha ramadaan qofka haleela ee aan bishaa ka dhaxlin dembidhaaf een acmaal saalixa la imanin ee aan u gurmanin inuu ilaahay maalin bishaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hiiliyo fa abcadahu allah ilaahay ha fogeeyo oo naxariista allah ha ka fogeeyo weeyaane wuxuu yidhi nebi maxamed sala allahu calay wasalam ibra jibriil baa ducaynaya calayhi salaam nebi maxamedna aamiin buu leeyahay bal labadaasi midna uu habaartamayo midna aamiin uu leeyahay ka warrama waa bir ramadaanoo ku soo gashoo wax dembidhaafa aanad aanad ka qaadanin weeyaan nacam lidaalika bishan waxaa lagu qaabilaa shan qodob oy tahay dumarkeenu inay ku qaabilaan shan qodob oo deg deg ah kow alfaraxu wasuruuf waa inay farxad laabta aad ka faraxda waa bishii ramadaan waa bishii dembidhaafka waa bishii qur'aanka waa bishii dariska waa bishii waxaystarka waa bishii taraawiixda waa bishii qur'aanka farax waa inaan ku qaabilnaa kow laba waa inaan ku qaabilnaa attawbata nasuux intaad keligaa fadhiisatid aad tidhaahid sanadka ay soo dhaafay aad xisaabtantid limaada qofka bakhaarku u xisaabtamaa warqad iyo qalin iyo kaalkuleetariya wax badan loo sitaa waxa la xisaabinaya waa saliid iyo daqiiq iyo bur iyo wax la iibiyey weeye adiguna cumrigaagiibaad qaybin ayay tahay inaad la xisaabtantid hada cumruk waynagii acmaarta iminka shan u qaybinay cumrigaagii sanadkaa ku soo dhaafay bishaa ramadaan bisheedii waanaad xisaabtantaa oo iyadoo cidina aanay kula joogin labiyo tobankaa bilood salawaadkaagu seebay ahaayeen cibaadadaadu seebay ahayd daacadaadu sideebuu ahaa carabkaagu siduu ahaa odaygaaga iyo ubadkaaga iyo intaad mas-uulkaad ka tahay iyo inta kula dhalatay iyo intaad la dhalatay sideebay raximkii cilaaqadaadu sideebuu ahaa sadaqadaadii iyo waxla baxaagii sideebuu ahaa amruk bilmacruuf wanahya cani lmunkar sideebuu ahaa xantaadu ilaa inteebay gaadhsiisnayd oo iyadna la yska hubsado kadibna intaad gooni u fadhiisatid aad tidaahid haddaad khayr aragtid oo tiaad wallah xaggii khayrkaad u badan tahay alxamdulilah alxamdulilah ilahay aad u mahad celisay subxaanahu wa tacaala haddaad aragtid inuusan beriirix fara badani kaa dhacay kullu bani aadamin khataa qof boqolkiiba boqoli saxa ma jiro kullu bani aadamin khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun rasuulullah qof kastoo idinka midii dagaf baa ka dhacay waxaana idinku khayr badan kuwa toobad keena idan marka koowaad ku farax watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun war mu'miniinay dhammaantiin ilaahay u soo laabta subxaana marka koowaad waad ku farxi bisha ramadaan labo towbad kaamil ah ayaad la imani saddex waynagii soo sheegno waa ikhlaasu niya laabtaad u hufi waxaad acmaal la imanaysay aad la imanaysid inay dar ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa tahay afar waxaad la imani casiimatun saadiqa cala alcamali asaalix in waxaad goosani ood la iman doontaa casiima waa go'aane go'aan waxaad la imani bishaa inaad shamirtid bishaa in aad aad u shamirtidood xagga cibaadada inaad u badnaatid iyadna waad la iman doontaa oo waxaad eegani markaa bashar baynu nahay maalmaha ugu horeeya waynu ku adagnahay qur'aanka maalmaha ugu adkaarta waynu ku badannahay maalmaha ugu horeeya taraawiixda safka horeynu imanaynaa maalinta labaad waxbaa iska keendhimaya maalinta saddexaad waxbaa iska keendhimaya wiiga koowaad waxbaa iska keendhimaya iminka annagu masaajidkaanu ku tukanayna dhowr iyo toban saf baanu ahayn maalmihii hore xalay tolo shan saf baanu ahayn dadkii ku tukanaya shalay buuxiyey weli way joogaan magaaladii soo maha ee waa maxay waa intan ugu horraysa waxaynu dhaqan u leenahay dabeecad u leenahay maalmaha ugu horraysa inuu la nimaadnaa dufcad fara badan aynu la nimaadnaa laakiin xoogaa markaynu joogno waynu rifannaa waynu rifmaynaa casiimadii baa yaraanaysa camalkii baa yaraanaya wixii baynu la qabsanayna aayar aayar lidaalika waxyaabaha aadka kuu caawinaya waxaa ka mid a hee assuxbatu saalixa waa inaad leedahay bishaa ramadaan laba qof oo aad saaxiib tihiin saddex qof oo aad saaxiib tihiin ood isku dhaarsataan oo tidhaahdaan bishaa insha allah cibaado say cibaada ahayd baynu isla qabanaynaa haddaan banjaro ama gaabiyo ama siibto amba simbiriirixdo ama aa iqabo waa inaad tidhaahdaa oy walaashaa saaxiibadaa ku qabataa haye kula soo hadashaa halkeed qur-aankii maraysaa oo maanta weli suuratulmaa'ida dhaafin oo waa maanta waa tobane oo deedna aad xishootaa ooaynu isku noqonnaa maxay dad isku caawinayo wanaaggii iskugu caawinaya xagga qaari telefoonnada ay iskugu diraan filinkii hebel hebel magaciisa sheegi maayo waa ramadaane shaqo kuma lihinkaa inagu soo maha ha uu soo gala uu soo gala dhagayso halkaynu kan iskugu sheegayno ayay tahay inaynu khayrka iskugu sheegno ikhwaati fillah oon idhaahno bal darsi hebel baa socda fataawiga sheekh dirir baa socda ha mustafa halkaa ka socda bal cabalkaa hebel gee ubadka dhagaysi qur'aankii la aqrina tajwiidkii baa ayaa barnaamij hebel ka socda oo waa inaad waa inaad maxay leedahay annafsu bitabciha tamallu naftu dabeecad ahaan way daashaa way daashaa naftu waxay jeceshaa cid ag garab istaagta oo xaqa maxay u horseeda oo u hiilisa idan waa inaad go'aansataa waa inaad go'aansataa in aad bishaa ramadaan camalkaaga saalixu khalkhal inaanu kaa gelin waxaana kugu caawinaya xusnaniya markaad la timaadid assuxbatu saalixa assuxbatu saalixa suxba saalixa nabiyullaahi muuse waa kii markii fircoon loo dirayey ilaahay muxuu yidhi igu dar ayo walaalkay haaruun muxuu ka rabaa ushdud bihi asri wa ashriku fii amri maxaan rabnaa kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira innaka kunta bina basiira de waaba nebi muuse waaba nebi eh muu keligii isku qaada fircoon iyo haamaan iyo qaaruun wuxuu ina tusayaa marka koox la yahay ee wadar la yahay ee diintu ay isku hiilinayso isna ha ii hiileebin ushdud bihi asri buu yidhi walaalkay nebi iga dhig buu yidhi walaalka igu dar oo nebi iga dhig ushdud bihi asri daciifnimadayda haan ku kaba eh oo maxaanu qaban nadkuraka kaiira in badan baanu anaya isaguba ku xusi oo waanu isku hiilini midba markuu kakala gaabiyo ayuu leeyahay ayna dikrullahi tabaaraka wa tacaala ha dadka qaarka waa cags oo markaad tiraahid xilligii taraawiixdayna keen ayaa waxay odhanaysaa weli maxay toolayeen cishaa la tukanaya sug waa la galay horta labada ragcadood hore waa dhammaatee sug markaasay ragcadda ugu dambaysa iyadoo ku jiidaysa ayay maxay too qaar waa kuwaas way kula hadhayaan oo markaa tee dikri baa halkan lagu hayaayo xus baa ilaahay lagu hayaaye cajeed baan hayaaye iska daa cajeedaynu gashanaya halkan waxba saas oo kale qaar waa kuwaasoo waa muhabbitiin dikriga ilaahay bay subxaanahu wa tacala ayay kaala hadhayaan qaarna way kugu way kugu boorinayaan kaasi waa afar shan waxaad goosani iyadna inta aad kartid inaad dunuubta aad ka fogaatid inta aad kartid in aad dunuubta in aad ka fogaatid shantaas waa shanta aad ku qaabili doontid bisha ramadaan waxaynu kusoo gabagabaynayna jazaakum allah khayr nabi maxamed oo inooga sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam duul isku haysta inay sooman yihiin bal soonkoodu siduu yahay iyagoowaxay isku haystaan inay sooman yihiin bay isku haystaan nabigaa inooga sheekaynaya sal slam bal dhegayso waa xadiis saxiixa axmed baa welinay wuxuu yidhi can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ruba saa'imin xaduhu min asawmi aljuucu waalcatashu wa ruba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi saharu badanaa buu yidhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qaar sooman soonkooda laakiin gaajo iyo haraad maahina wax kale aan ka faa'iidin badanaa qaar sooman iyagu isku haysta inay sooman yihiin waanay sooman yihiin laakiin maxay ka sooman yihiin cuntadii cabbitaankiibay ka sooman yihiin wa rubba qaa'imin badanaa buu yidhi qaar fara badanoo u taagan oo salaada u taagan xaduhu min qiyaamihi saharu taagnaanshaha uu taagan yahay wax allaalo wax ajar ahoo uga qorani ma jiro waxaan daal iyo soo jeed aan ahayna buu nabi maxamed leh sala allahu calayhi wasalam marka tan uu ilaahay eegayaa ma aha afkan la xidhay iyo ma aha keliya caloosha la xidhay tan la eegayaaye wax kale ayaa la eegayaayo ramadaantan ay la socotaa rubba saa'imin badanaa qaar badanoo sooman oo ka soomay uun cabbitaan iyo cunitaan ka soomay rubba badanaa qaar fara badanoo taataagan habeennadii taataagoodii istaaggoodii aanay ka faa'idin soo jeed mooyaane xadiis kaleo abu hurayra wuxuu ina leeyahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qawla azuuri waalcamali bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca sharaabahu wa acaamah waa xadiis saxiixoo bukhaari ku jira man lam yadac qofka aan ka tegin qawla zuur hadal been ah isku dirdirid ummadda uu madaxa isku sudho man lam yadac qawla zuur halkan wuxuu soo qaatun qawla zuur waa tusaale u soo qaatay ee waxaad tidhaahdaa wax allaala wixii acmaasha oo xun oo dheh wax allaala wixii dunuub ah qofka aan ka tegin qowla azuuri waalcamala bihi xumo inuu ku hadlo kuna camal falo qofka aan ka teginow falaysa lilaahi xaaja ilaahay kaagama baahna inaad ka tegtid waxaad cunaysid iyo waxaad cabbaysid afkaan ka soomanahay wax ma cabbayo waxna ma cunayo waanan dembiilaanahay qowla zuurna waan ku dhaqmi waanan xantami ishaydiina xumo kama soomayso dhegtaydiina xumo kama soomayso uurkaygiina xumo kama soomayo ilaaha idiinma baahna buyu ilaaha idiinma baahna buyu cunitaanka aar kalaa jiray gabdho waxaa jiray waxaa la yidhi xilligii nabiga sal allahu calayhi wasalam ma garanayo xoogiisa intuu yahay aarku laakiin waxaa la sheegay islaam baa nabiga sal allahu alay waslm agtiisa ku soomanayd baa la yidhi way soomanayd haddana xantaanay joojin jirin waanay soomantahay waanay muslimiintiiba haddana hilibkoodii cunaysaa markaasaa waxaa la yidhi waxaa loo diray weeloo waxaa la yidhi waxaa waana sooman tahay iska soomataji markaasaa waxaa la yidhi waxay soo tuftay hilib iyo dhiig bay soo tuftaa la yidhi soodigan hilibkii muslimiinta cunaya ilaa aayaddii qur-aanka inoo sheegtay xantu waxay ahayd ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh weliba qof kalema odhan walaalkaa oo dhintay oo gooriyooday oo qolka kuu jiifa hilibkiisa ma cuni lahayd qof kastaba waa naftaad diidaysaa sidaasay la mid tahay baa layidhi qofka aad hilibkiisa aad saafi sida maalmuba aad hadal haysaa ee weliba aad leedahay waan weliba aad leedahay maxay toolay waan waan soomanahay man lam yadac qawla azuuri waalcamala fihi falaysa lilaahi xaaja ilaahay kuuma baahna allaala wax baaho ilaahay kaaga qabaa cabitaan iyo cunitaan inaad ka soontid ma jiro buu ku leeyahay xadiidkan wuu abu hurayra sii wadaya wuxuu yidhi can rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waana saxiix laysa asiyaamu min alakli washurbi war soontu cunitaanka iyo cabbitaanka oo aad ka soontid oo keliya ma aha inama asiyaamku ilaahay inagu yidhi war sooma waxa weeye waa laqwiga hadalka maalayacniga ah rafadka hadalka xun fa in saabaka axad hadduu qofku aflagaadeeyo ama kugu xadgudbo ku dheh innii saa'im waxaan ku gebagabaynaynaa xadiidkii jaabir can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa sumta war haddaad soomtid falyasum samcuka maqalkaagu ha soomo walyasum basaruka araggaaguna ha soomo walyasum lisaanuka carabkaaguna ha soomo oo ha ka soomo can ilkadibi beenta waalma'fami dembiga wadac ada alkhaadimi qofkan kuu shaqeeya ee hablahan guryaha kuu jooga ama kuu shaqaynayana ha dhibin buu nabi maxamed ley sala allahu calayh wasalm waana musanafka axmed buu ku jira ha dhibin oo xataa cidda kuu shaqaynaysa ha dhibin ikhwaanukum khawalukum jacalahum allahu taxta aydiikum waa dadkan idiin shaqeeya ilaahay baa idiin sakhro hoostiina dhigay ha dhibina oo ha karaahaysanina buu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wax aanay karaynina ha u dirina haddaad u dirtaanna caawiya buu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo waa kii xadiisii kale ahaa waxaad cuntaanna ha cunaan waxaad cabtaanna ha cabbaan waxaad xidhataanna ha idinla xidhaan waa dadka guryaha idiin jooga idiin shaqaynay buu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam miskiinta yaree laakiin salaatilfajriga inta la toosiyo ilaa suxuurta taagan xasbiya allah wanicmalwakil laga yaaba inay sooman tahay iyadiina idan xataa kuwaasuu ku leeyahay u naxariista maxaa kuwaa ka sheegi xoolihiibu diinta islaamka u shaqaysta u naxariista ayuu muxutolay ku leeyahay idan walyakun calayka waqaar wasakiina waqaar iyo haybad iyo sakiinad iyo xasilooni ha idinka muuqato walaa tajcal yowma fitrika wa yowma siyaamika sawaa maalintii aanan soomanayn iyo maalinta aad sooman tahayna ha ka dhigin laba maalmoodoo sugane simane maalinta aad sooman tahay waqaar iyo cibaado iyo kalsooni iyo xasilooni iyo cabsi iyo taqwa iyo hadalba hadalkuu ka dhimirsay qofka aad ku tidhaahid ha kaa muuqdo buu ina leeyahay jaabir jaabir ibni cabdilaahi radia allaahu canhu ardaa waxaan ku gabagabaynaya ikhwaati fillaah ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidiinteena ilaahay subxana watacaala ha dhaafo ilaahay soonka haynaga aqbalo siyaamka haynaga aqbalo rukuuca haynaga aqbalo sujuuda haynaga aqbalo qur-aanka haynaga aqbalo ubadkeenna ilaahay subxana wa tacala ha hanuuniyo ilaahay ubadka hainoo soo hanuuniyo ilaahay ubadkeenna ubad saalixo duriya saalixa ilaahay subxaanahu watacaala haynaga dhigo ilaahay waxaan ka maraginaynaa maalinta aan soomanahay aan joogno wax allaala wixii annagaiyo ina aadan naga dhexeeya inaan cafinay ina aadan rabba waa cafinay allaala waxaan ina aadan u haynaa haba yaraatee ma jirto cidna waxadgudubtay iyo cidna dulmiday iyo cid walba ilaahow daraadaa baan u cafinay ilaahow adiguna annaga nacafi ilaahow adiguna annaga nacafi ilaahow waxaan ku weydiisanay xusna alkhaatima meelaha duruusaha iyo cibaadada lagu haya camira meelaha kitaabada ilaahay iyo diinta ilaahay lagu bareena camira sala allahu calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jazakum allah khayr runtii muxaadarada aadka u qiimaha badan leh ee uu inoo soo jeediyey sheekh anis sheekh yaxye ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu alle subxaanahu watacaala inagu anfaco ilaahay subxaanahu watacaala sheekha waxaynu weydiinaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim runtii tallaabooyinka iyo wakhtigiisa qaaliga ee uu inoo soo horeynayna alle subxaanahu watacaala isaga uu markaa ka abaalmariyo runtii waktiga oo iska yar awgii waxay walaaluhu soo gudbiyeen laba su-aalood saddex su-aalood iyo laba warqadood oo runtii ducaa ducadii kolley waxaan filayaa in badan baa lainoo duceeyey waxa su-aasha koobaad ay walaashani leedahay oo ay shiikha weydiinaysaa waxay leedahay waalidkay oo da-ah ayaa fidyo lagu yeeshay sanadkii hore kadibna laba qof oon is ogeyn ayaa midibo gooni u bixiyey sanadkana sidoo kale fidyaa laga doonayaa marka labadii fidye ee labada qof ay kala bixiyeen sanadkan ma loo xisaabinaya mise mid cusub ayaa laga doonayaa falyatafadal sheikh
aabba alla ha caafiyo fidyadii hore sanadkii hore labada ahlis ogeyn ay ka bixiyeenna insha allah tacala allah ka aqbalo tan maanta sanadkana haddii fidye cusub baa lagu leeyahay markaynu ilaahayna dhaqmaynanayno ilaahayla xisaabtamay oo horaa laba layga bixiyayo dadkaa saa u xisaabtama ina aadanba saa u xisaabtamo laakiin markii waxa aynu ilaahay subxaana watacala aynu la tacaamulayno tacaamulkeenu yaanu xisaab saa u go-an yaanu noqonin insha allah tacala tii horena sadaqa ka dhig biidni illahi tabaraka wataala zaa'ida oo aabbahaana u taala ciddii bixiseen ay ka aqbashay sanadkanna insha allah tacala fidadiisi waa lagu leeyahay wallahu aclam
jazakum allahu khayran su-aasha xigta waxay leedahay walaashani haddii uu masaajid gurigiiga ku dhegan yahay ma ku xidhan karaa salaada anigoo gurigii jooga
bismillah may kuma xidhan kartid waa inaa shardi waxa ah jamaacadda marka la wada tukanayo safka ugu dambeeya ee adiga aad ku ka dambaysid waa inaad aragtaa oo intuu doono masaajidku intuu doono dadkii doona ha ku tukadaan zaxmaduu doono ha ahaado laakiin jamaacaddaa la tukanaya safka kaa horeeya waa inaad og tahay safkaasna safka ka horeeyo waa inuu ogi arkayo safkaasna safka ilaa imaamku ay sidaa isku wada arkayaan marka adigu aduuba uu saaku ugu dhow yahay mayar ma mooda inaynu xoogaa iyaroo caajisnimay naga muuqato hadduuba ilaahay ku dejiye masaajid agtiisa haddii ilaahay subxaana watacaala uu ku dejiyo ilaahay caafimaadna uu ku siiyey oo wax cudurdaara aanad ka qabin inaad u dhaadhacdid de waxaa asal ah inaad tallaabada inaad ilaahay agtiisa dhigatid insha allah tacala bashir ilmashaa'iina biulami binuuri taami yowma alqiyaama ugu bishaareey buu xadiiskii nabi maxamed sal dadka u lugeynaya masaajida ugu bishaareey khayr wanaagsan ugu bishaareey buu ahaa markaa jamaacadda haddii uu xaajiz idinka dhexeeyo inaanad arkaynin safkii kaa horeeyey jamaaco kuuma noqonayo wallahu aclam
jazakum allahu khayran walaashan kale waxay leedahay haddii aad qof islaysaan amaba aada isu cadhaysan tihiin maadaama bishani tahay bishii la iscafiyayey qofkiina wakhtigan aanad garanayn meeluu ku nool yahay iyo meeluu joogo maxaad yeelaysaa sidee baa sacfigaas uu noqonaya
haddii aanad haddii aan wax xuquuq ah oo la taaban karoo maadi ah haddii aanad ka haysan xoolo ammaano uu kuu dhiibtay haddaanay waxaa idinkala dhex yaallaa xuquuq maadi ah haddii aanay ahaynoo isku dhac iyo aflagaado iyo arrimo kale haddii ay tahay waa kala laba hadday tahay xuquuq maadiya oo daynuu kugu lahaa ammaano uu kuu dhiibtay ama wax aad u haysay ama wax uu sheeganayo xaggaaga ku maqane oonad garanaynin qofkii meel allaale meel uu kaaga maqan yahoo doonaysid in aad ka adigu iska baraxdid oo meel allaala meel aad ugu hagaagtid iyo cid ay wax isku yihiin iyo cidna aanad garanaynin wixii uu kugu lahaa sadaqa waad ula bixi kartaa si aanay raqabadaada yowmalqiyaamo aanay kuugu jirin intii kugu lahaa meel allaala meel aad dhigto haddaad gala weydid cid dhaxasha cid ku tusta meel haddaad qaadid xuquuqdiisii inaad u celisaa waa waajib haddii ay tahay waxaa idinka dhexeeyaa wax maadiya haddii aanu ahayne aflagaado iyo gardarro iyo haddii ay tahayna oonad la gaadhaynin ohan walaalkayo waan kaa gardarnay iga raallo waanad la gaadhaynin u ducee sidii nebi maxamed ka soo martay sala allahu calayhi wasalamo ducadaa qeybka aad ugu ducaysay adiguna aad cafiday ayaa insha allah tacala ilaahay kaaga abaalmarin doonaa wallahu aclam
baaraka allahu fiik shaykhana waxaan kusoo gabagabaynayaa runtii laba hablood walaal walaalaha kamid waxay leedahay waxaan ahay gabadh xijaaban muddo labaatan sanadood ee iminka toban sano oo labaatankaa sano ka midana maansoomin xanuun ayaana marka ay haya waxay leedahay walaashaas hala ii dooceeyo walaashan kalena iyadu waxa ay soo raacisay sidoo kale waxaan ahay bay leedahay gabadh muslimad ah waanan xanuunsanayaa waxaan doonayaa in ilaahay subxaana watacaala markaa laigu duceeyo caafimaad deg dega inuu siiyo labada hablood iyaguna ducadaasi soo codsadeen falitafadal sheekh
jaak allah khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala bil barakaysan baynu ku jirnaayo way nagii nidhay ilaahay ducooyinkeena wuu aqbalaya siduu nabigeena inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam sanadkii hore xajkii dhoweytoole kan iminka aynu sugayna mayna kii ka horreeyey ayaa inan baa ka soo xajiyey dhulka ingiriiska in badan buu bilaa dhaga ahaa dhagoola buu ahaa in badan xajkii buu yimid wuxuu yaqiinsanaayu hoosta ka aaminsanaa biyaha zamzamkaa waa dawo ayuu aaminsanaa waxaa la yidhi biyihiina wuu iska cabay isagoo dawaafaya dawaafkii kacbada isagoo ku dawaafaya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagihii u furay labaatan sano ka badanna waa dhegala-a waxbuu maqlayaa dadkii waday ee isla soo xajiyeen ayaa wadwada wuu u sheegayaa in wax maqlayo iyagiina way rumaysan laayeen war wax baan maqlayaa buu yidhi waxa u aadka u cajiib badneed islaamtiisii markay kala soo hadashay london ee loo sheegay islaamtii uu qabay dib ilaahay markuu wax ku siinayo ilaahay dee albaabadiisu way furan yihiin deeqdiisu way badan tahay rasdadiisu way buuxaan ilaahay islaantii markay la soo hadashay baa ayuu magaceedii kula hadlay markaasay rumaysan weyday inuu hebel yahay qofka hebel ii dhibay tirkii kula soo xajiyey odaygaygi ma maqlayaa soo ka iminka heblaaya ku lahaa buu ku jiri idan ikhwaanii fillaah ilaahay lagama quusto ilaahay agtiisa waxa yaalla abadan labadaa gabdhood iyo innaga iyo inta bugtaba waxaan leenahay ilaahw dembigayga dhaaf ilaahw dembigayga dhaaf ilaahwna caafi ilaahwna caafi allahuma shfina ya rab alcaalamiin shifaaan sariican caajila laa yuqaadiru saqaman ya rab alcaalamiin اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب أن تشفي قلوبنا وأن تشفي كل مريض يا رب العالمين اللهم أنزل علينا رحمتك نزولا اللهم صب علينا رحمتك صبا يا رب العالمين إلههم وكبر ينايا إله هنهوجين أو هنعني يا رب العالمين لبدا قبلنا إلهي وحنوغر رجينا إذنكنا si daacad ku jirto iyo qiini ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala u barya ilaahayna dembigooda ha dhaafan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha caafiya ilaahay uga baryannaa qolooyinkan markaskan maamula markas alkhayraat umm alkhayraat waxaanu fadhinay markaskanoo sidan aanu qurux badnayn baanu joogi jirnay waa kaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hagaajiyey siduu gidaarada ilaahay inoogu qurxiyey ayaa waxaan rabnaa hablaha iyo dacwadda ay hayaana quluubteedu inay u qurux badnaato iyagana insha allah tacaala aynu dadksaa u kulminayno intan iyo afarlaabkeedba aynu isku keenno gabdhaha hawsha hayana waxaan leenahay hawsha halkaa ka haya insha allah shamiru ayaan leenahay faqaraad naga haysaan hawl weyn baad naga haysaan